أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka subxanimo ee idaacadda andalus qodobadan idiin helana waxaa ka mid ah howlgallo qorshaysan oo lagu dilay saraakiil iyo askar ka tirsan riddada ee ka dhacay deegaano kala duwan oo dhaca koonfurta dalka soomaaliya xildhibaan ka tirsan golaha dawaaqiidda ee kooxda riddada ayaa sheegay in ciidamada etoobiya ay isaga bixi doonaan magaalooyin dhowr ah lagana cabsi qabo in magaalooyinkaas gacanta u galaan mujaahidiinta askari toobadkana oo muddo ka tirsanaa murtadiinta ayaa isku soo dhiibay wilaayada baay kulan wada tasho looga arrinsanayay xaaladda guud ee wilaayada jubbada dhexe ayaa kusoo gabagaboobay degmada jilib ee wilaayadaasi in ka badan shan boqol oo ruux ayaa ku dhintay roobab mahiigaan ah iyo daadad ku dhuftay qaybo ka mid ah dalal ka dhaca bariga qaaradda afrika maktabka caafimaadka ee wilaayada gedo ayaa howlo caafimaad u qabtay bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada buurdhoobo ee wilaayadaasi ganacsatada ku dhaqan deegaanka arabow ayaa ka faa'iidaystay dowladdiinaha u qabtay maamulka islaamiga ee degmada bu'aale iska horimaad sababay khasaare dhimasho ee dhaawac ayaa maliishaad ka wada tirsan riddada ku dhex maray degmada bardaale ee wilaayada baay أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك waa subax axada taariikhuna ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha dulqacda sanadka kun afar boqol afartan iyo shan hijri kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan howlgallo qorshaysan oo lagu dilay saraakiil iyo askar ka tirsan riddada ayaa ka dhacay deegaano kala duwan oo dhaca koonfurta dalka soomaaliya haddaba wararkii ugu dambeeyey ee howlgallada mujaahidiinta waxaa halkan kasoo jeedinaya walaalkeen maxamuud sheekh axmed tooshow jasaaka allahu kheyran walaalka xaarith bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaka waa subax axada taariikhna ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha dulqacda sanada kun afar boqol afartan iyo shan hijiri habeenkii xalay ciidamada mujaahidiintu waxay howlgalla kala duwan oo khasaar lagu gaarsiiyey cadowga allaha ka kala fuliyeen deegaano ka tirsan wilaayaadka banaadir shabeellada hoose baay iyo sidoo kale wilaayada bokool oo ah wilaayaad wada dhaca koonfurta dalka soomaaliya dhanka banaadir howlgal xalay ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen degmada dharkeena ee magaalada muqdisho waxaa lagu dilay murtad lagu magacaabi jiray mukhtaar nuur geese oo ah mas-uul ka tirsanaa murtadiinta waxaa uu murtadkan hore usoo noqday guddoomiyihii hore ee maamulka riddada ee deegaanka ceelasha biyaha ee dowladka muqdisho sidoo kale waxa uu hore usoo noqday guddoomiye ku-xigeenkii hore ee murtadiinta ee degmada lafcoone oo ah degmo dhacda wadada xiriirsa muqdisho iyo afgooyo dhanka shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay howlgal qaraxa ka fuliyeen degmada afgooye waxaana qaraxaasi ku dhintay saddex askari oo murtadiin ah waxaanu qaraxa uu si gaara kaga dhacay goob ay ku sugnaayeen murtadiinta dhanka wilaayada baay ciidamada mujaahidiinta waxay xali qarax la beegsadeen guri oo xaafadda buula jameeco ee magaalada baydhabo uu ka degan yahay wasiir ka tirsan murtadiinta kaasi oo ah wasiirka waxay ugu yeedhaan murtadiinta wasaaradda tamarta iyo macdanta ee maamulka riddada koonfur galbeed murtadkaasi oo loogu magacaabo iimaan cali cabdi wasiirkan la doonayay in qaraxasi lagu dilay si dariiq ayuu kaga badbaaday balse waxaa burbur xoogan uu soo gaaray gurigiisa waxaana qaraxaasi sidoo kale ku dhaawacmay hal askari oo ka mid ah ilaaladiisa gaarka ah dhanka bakool ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada waajid oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka uu kaga sugan yahay wilaayada bakool dhanka madheera oo ka mid ah dhulalka muslimiinta iyo xooga ku haysta saliibiyada kenya ciidamada mujaahidiintu waxay saacadihii lasoo dhaafay dagaal culus ku qaadeen saldhigga ciidanka kufaarta kenya gaar ahaan kuwa loo yaqaan afduubta oo dhibaatada xoogan ku haya dadka muslimiinta saldhig mujaahidiinta ay weerareen waa saldhigga degmada lafey oo ka tirsan gobolka mandheera waxaana halkaasi ka dhacay dagaal culus ciidamada mujaahidiintu waxay muddooyinkii dambe sii kordhiyeen weerarada cadowga allah lagu naafeynayo ee ay ka fulinayaan wilaayaadka islaamiga iyo sidoo kale dhulalka muslimiinta ee xooga ku haysata saliibiyadda kenya aad buu mahadsan walaalkeen maxamuud ee kaasi ahaa xildhibaan ka tirsan golaha dawaaqiidda ee kooxda riddada ayaa sheegay in ciidamada etoobiya ay isaga bixi doonaan magaalooyin dhowr ah lagana cabsi qabo in magaalooyinkaas ay gacanta u galaan mujaahidiinta walaalkan abuusheeba ayaa faahfaahinaya warkaasi xildhibaan cali siciid fiqi oo ah xubin ka tirsan golaha dawaaqiidda kooxdii riddada soomaaliya horeyna u soo noqday guddoomiyihii baarlamaanka maamulka riddada koonfur galbeed ayaa ka dhawaajiyey walaaca laga qabo in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay gacanta ku dhigi doonto magaalooyinka ay ka bixi doonaan ciidamada kufaarta afrikaanta sanadkan gudihiis xildhibaanka ayaa si gaar ah farta ugu fiiqay ciidamada nasaarada etoobiya kuwaasoo uu sheegay inay isaga bixi doonaan magaalooyin dhowr ah oo uusan magacaabin islamarkaana aan lahayn qorshe badiil ah oo looga taxadirayo inay ku dhacaan gacanta mujaahidiinta waxaa muhiim ah in la ogaado in magaalooyin dhowr ah ay isaga bixi doonaan ciidamada Itoobiya haddii aanan la helin badiil wanaagsan waxayna arrintan sababi doontaa in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay gacanta ku dhigto dhul ballaaran oo hor leh ayuu ku yidhi qoraal uu soo dhigay bartiisa twitterka bixitaanka ciidamada Itoobiya ayuu u sababeeyey dhimista howlgalka wax loogu yeero Artemis ee la filayo inuu bilowdo bishan iyo khilaafka ka dhexe qarxay kooxda riddada Soomaaliya iyo dowladda kaafireed ee Itoobiya kaasoo uu sheegay inuu qalqal ku keenay wadashaqayntii xagga amniga ee ka dhexaysay labadaasi maamul xildhibaankan murtadka ah oo ka mid ah shakhsiyaadka uu ku gaamuray nacaybka islaamka iyo jacaylka kufaarta noocyadeedu kala duwan ayaa nasaarada etoobiya ku tilmaamay dirs wanaagsan oo mudan in lala heshiiyo si ay u ilaaliyaan amniga iyo badqabka maamulada riddada ee ka jira dalka si kastaba bishan juun oo aynu ku guda jirno ayaa la filayaa inuu bilowdo bixitaanka dhowr kun oo ka mid ah ciidamada kufaarta afrikaanta ee jooga soomaaliya kaasoo qayb ka ah qorshaha la filayo in lagu soo afjiro howlgalka artemis ee dhammaadka sannadkan mahadsanid abushiiba askari toobadkan oo muddo ka tirsanaa murtadiinta ee isku soo dhiibay wilaayada baay sidoo ku faahfaahinay warkaasi walaalkan abuxasaan askarigan taa'ibka ah waxa uu kasoo tegay safka murtadiinta ku sugan degmada buurxakabe ee wilaayada baay waxa uu la soo goostay qori aakay afartan iyo toddoba ah iyo booyskiisa sida uu andalus u sheegay muddo dhowr bilood ah ayuu ka tirsanaa safka murtadiinta mana uusan qaadan wax tababar ah muddo kadibna allaah ayaa qalbigiisa kusoo riday hanuunka islaamka sidaa ayuuna kaga soo baxay safka riddada oo uu kusoo galay safka muslimiinta wilaayada islaamiga ee baay ayaa soo bandhigtay askarigan iyadoona u sameysay soo dhoweyn iyo martiqaad maadaama uu ka soo baxay gaalnimadii uu ku dhacay dibna uu ugu soo laabtay diintii uu ka ridoobay waxa uu helay ballanqaadkii wilaayada ee ahaa in gacmo furan walaaltinimo iyo jaceyl lagu soo dhoweynayo qof kasta oo ka soo baxa safka murtadiinta kuna soo biira safka muslimiinta nuur aadan buulle oo ah askariga taa'ibka ah ayaa markii towxiidka loo qabtay kadib la hadlay idaacadda islaamiga andalus isagoona faahfaahin ka bixiyey sida uu kaga soo baxay safka riddada muddadii uu ka tirsanaa iyo sida loo soo dhoweeyey markii uu soo gaaray wilaayada islaamiga ee baay nuur aadan buule yare kasay anayna magaalada degmada buurxakabe kukooy murtidiinta roodiga kukooy ilaahay weli namayla raadis inana ku taba na go-aama ku deeri namayla raadis ad ilaahay makin dornaado walaanyagay mujaahidiinta ay dhawaayan nidaam leeyihin dhawaayan ay kaersiyona namaybadee madumata intiana walaasdhumba namana ilaahay marjiya jareena isku dhaafa murtidiinta say warjadhon kubaha oo maydharaas danna kaskay shagaysada yaa ilaahay marjiya jaree yafadee tiyee bilood oo kale la shagaayay tababar ma galna waana gali madhee taa'ibkan ayaa dhanka kale ka sheekeeyey xaaladda ay ku sugan yihiin maleeshiyaadka murtadiinta iyo cabsida ay ka qabaan geesyada towxiidka ee ribaadka kaga jiro wilaayada islaamiga ee baay har iyo habeenna hor fadhiya cadowga horarka ah buuruhu koraan miil koraan madhee kastay iyona naftadan waardiisadaanidhin bismillah obsadaayan wednaadiyo gaanta kaaysadan amin miiliyo galaan madhe ilahay marjile rundayaayan nankii gaalkii murtidkii oo sandheere laarayn hirada kadhajar kii kaaratiin laarayn sun hirada kadhajar oo murtidkahay markareedaada miinkeeda miliyon galaan madle waakay rundayaayan buuronadkodaayan obsadaayan kulley manaa yoona maydaraadisada intiyo ilaahay wanaa ilaahay adowje ha mujaahidiinta ku obsadaayan iniyon isku fiiriyan ilaawan kas ciidan ka fiiriyaayan askarigan taa'ibka ah ayaa ku dabafeelaya askar taa'ibiin ah oo muddooyinkii ugu dambeeyey kusoo qulqulayay wilaayada islaamiga ee baay kuwaasoo hadda ka mid ah dadka muslimiinta ee ku nool degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay kadib markii ay ka toobad keeneen falkii gaalnimada ahaa ee ay ku dhaceen kulan wadatasho looga arisanayay xaaladda guud ee wilaayada jubbada dhexe ayaa kusoo gabagaboobay degmada jirib ee wilaayadaasi cuhmaan axmed dhugo ee warbixinta warkaas inoo haya kulanka oo ahaa mid qaatay saacado badan ujeedkiisuna ahaa horumarinta dacwada iska xog waraysiga qaabka ganacsiga gobolka iyo arrimo kale ayaa lagu qabtay magaalada jilib kaas oo diyaarintiisa iyo qabashadiisuba ay lahayd wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe kulanka ayaa waxaa lagu casuumay culimada salaadiinta ganacsatada iyo bahda waxbarashada iyadoo muddadii uu socday la ysku dhaafsaday talooyin iyo tusaalooyin waxtar u leh bulshada markii uu kulanka soo dhammaaday warbaahinta islaamiga ah ee landalus ayaa ka qaybgalayaasha weydiisay kulanka iyo waxyaabaha looga hadlay wuxuu ahaa shir aada u weyn saacado badanna qaatay ee dhex maray walaayada iyo qaybo badan oo ummadda ka mid wixii laga hadlahayna dee waxay ahayd uun runtii ummaddan islaamka masiirkeeda waxyaalihii dee anfica anfacaha fi dunya walaakhira iyo waxyaalaha dhibaatada u keenahay masiirka ummaddan laga hadlay in ummaddan maadaama ay tahay dad muslimiin ah baahi weyn ay u qabtay diinta islaamka sidii dacwadii loo horumarin lahaa shirka waxaa iga baxay in maanta laga hadlaayay masiirkii dadka dadweynaha ku nool degmada jilib ama maarata walaayada islaamiga oo kale jubbada dhexe waxaana looga hadlaya wax iyaga dantooda ah waxaa looga hadlayo alamru bilmacruuf dhinac kale wuxuu ka ahaay washaawirhum fi lamri in talada laisweydaarsado walaayadeenna gobolka jubbada dhexe inay noo yeerto nala tashato fikradana weydiiso intaasoo ku saabsanaay dhammaan waxaa kasoo qayb galay inta bulshadu ay ka kooban tahay hadday culummo tahay hadday odayaal tahay hadday ganacsato tahay hadday bahdii waxbarashada tahay intuu waa kasoo qayb galeen sheekh cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo qayb ka ahaa kulanka ayaa dhammaan kasoo qaybgalayaasha ugu mahad celiyey talooyinka iyo fikradihii ay ku biiriyeen kulanka culimmada iyo nuqabada ganacsatada dhallinyarada iyo aqoon-yahanada ee muxaafadada jilib iyo maamulka gobolka ragga ka jooga oo dhanba talooyin fara badan iyo soo jeediyeen naqaashkuna wakhtigiisa aada igu u dheeraa in mataqaanaa dee ummaddii macruufka la faro waa shay muqadasoo aada u weyn weeye islaamkuna uu ina faray taana insha allahu tacaala waa midda maanta oo dhan aan u fadhino dadaalkeedii iyo mataqaanaa aan bixinaynoo lahayn talooyinka aad soo jeediseen insha allahu tacala waxbaan ku dhisan doonaa hadda wixii ka dambeyn insha allahu tacaala inagoo ilaahay subxaana watacaala kaashanayna qadiyadda iyada juhuud fara badan ayaan ku bixin doonaa idinkuna insha allahu tacala waxaan idinka codsanayaa kaalintiina inaad ka qaataan oo culimmadu masaajidda ka hadlaano dadka la wacyigeliyo oo dacwad shaarica loo qabto ummaddii loo sheego sharta iyo dhibaatada fisqiga iyo xumaanta iyo munkarka uu leeyahay wanaaggana la fara odayaashuna ay nagala shaqeeyaan arrintaa iyadoo bulshada ay ku tawjiihiyaan khayrka iyo wanaagga ayaan ka codsanaynaa dhallinyarada iyo aqoon-yahanadana waxaan ka codsanaynaa macallimiinta iyo dadka dadka waxbaraya inay ummadda ay waxbarayaan khayrkii wanaagga ugu yeeraan oo xumaanta ka reebaan ayaan insha allahu tacaala ka codsanaynaa si guud arrintaa iyada hadday inoo suura gasho insha allah ummadduna waa inoo badbaadaysaa innaguna aakhiradeenna iyo adduunkeena wuu inoo badbaadayaa shirkan ayaa midkii ugu horreeyey ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ay isugu keento dadka indhaha waha bulshada tan iyo intii labada wilaayo loo kala saaray labada jubbe waxaana la filayaa inay dhaqan galaan waxyaabihii ka soo baxay kulanka aad buu mahadsan walaalkan cuhmaan axmed oo kaasii ahaa in ka badan shan boqol oo ruux ayaa ku dhintay rabab mahiigaan ah iyo daadad ku dhuftay qaybo ka mid ah dalalka dhaca bariga qaaradda afrika marwaan maxamed ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya xilli toddobaadadii lasoo dhaafay qaar ka mid ah bariga qaaradda afrika ay ku dhufteen roobab mahiigaan ah oo wata daadad iyo dabaylo xooggan ayaa lasoo sheegayaa inay sababeen khasaare baaxad leh oo naf iyo maalba leh iyo barakacadeediyo fara badan oo ku nool bariga afrika sida ay jimcihii sheegtay waxay ugu yeeraan hay-adda gargaarka ee gaalada qaramada midoobay ugu yaraan shan boqol labaatan iyo sideed qof ayaa ku dhintay roobabkan iyo daadad waaweyn oo ku dhuftay waddamada dhaca bariga afrika waxay sidoo kale hay-addan ay sheegtay laga soo bilaabo soddonkii bishii mey in ilaa hal dhibic lix milyan oo qof oo u badan etoobiya kenya iyo soomaaliya ay saameyn xoogan ku yeesheen roobabkan xoogan kuwaasoo ay ku jiraan afar boqol siddeetan iyo laba kun iyo saddex boqol labaatan qof oo barakacay iyadoo sidoo kale warbixinta lagu soo hadal qaaday roobabka culus ee ka daaya caasimadda waddanka kenya ee nairobi sida ay sheegayaan warbixinada soo baxaya waxaa la saadaalinayaa in saameynta roobabkan ay ku sii fidi karto dhul hor leh oo ka tirsan mandiqadda inta u dhexaysa bilaha juun ilaa sebteembar ayaa la filayaa in roobab mayigaan ah ay ka da'aan waddamo badan oo ka mid ah mandaqada bariga afrika mahadsanid marwaan maktabka caafimaadka wilaayada gado ee howlo caafimaad u qabtay bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada buurdhoobo ee wilaayadaasi casaam carfaad ayaa inoo haya warbixinta warkaasi maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga ee gado ayaa dhaawacay bir ka sameeyey deegaanka faaweyn ah deegaan hoostaga degmada buurdhuube ee wilaayada taasoo baaritaan caafimaad uu sameeyey bulshada ku dhaqan deegaankaas qaar ka mid a dadkii ka faa'iidaystay baaritaanka caafimaad iyo daawaqiibinta ayaa la hadlay idaacadda islaamiga andalus iyagoona ka mahad celiyey gurmadka caafimaad ee lasoo gaarsiiyey magacayga waxaa la yidhaahdaa macalin maxamuud macalin cabdi waxaana joogaa gobolka gado gaar ahaan tuulada faanweyn oo ka tirsan degmada buurdhuuba maanta waxaa na soo gaalay een, maktabka caafimaadka wuxuu noo keenay daawo aan u baahnayn mar ilaahay ha barakeeya maanta daawo fiican baa naloo keenay een, qofkii baaris u baahnaa waa la baaray qofkii kaniin u baahnaa kaniinkii baa la siiyey qof walba daawadii ilaahay uu u soo qaaday oo u baahnaayoo maralka uu sheegtay aha la siiyey waa uga mahad celinaynaa xarakada een, maanta gaarista ayna soo gaareen iyo daawada ayna soo gaarsiiyeen ayaga oo een, samafal fiican noo suubiyey ilaahay ha ka ajirsiiyaan leenaha adduun iyo aakharaba xarakada waxaan leenahay ilaahay meelaad joogtaanba ha inguuleeyo muslinka oo dhanna qawi allaha siiyo gaaladana allaha duleeyo intaasaan xarakadan ugu ducaynayna bismillaah maanta waxaa noo timid maktabka caafimaadka een, walaayada gobolka gado waxay noo keeneen daawo taya leh oon u baahnayn walaayada waxaan ugu ducaynaynaa ilaahay inuu kor ka dhigo waa ku faraxsannaha inayna soo gaarto waana soo dhaweynayna daawaa naloo keenay ilaahay waa mahad daawo caafimaad yaa naloo keenay ilaahay waa mahadda iska leh hadda waxaa la ii qabta daawaa la isiiyey waa la ibaaray daawaa la isiiyey gurmadkan caafimaadka ee la gaarsiiyey deegaanka ka faaweyn ee hoostaga degmada buurdhuba ayaa qayb ka ah gurmadkan ballaaran oo maktabka caafimaadka uu ka wado degmooyinka deegaanada wilaayada mahadsanid cazaam ganacsatada ku dhaqan deegaanka arabu ayaa ka faa'iidaystay dowladdiiniha u qabtay maamulka islaamiga ee degmada bu-aale faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen cabdulwahaab maxamed albukhaari dowradan diiniga ah oo duruus kala duwan iyo muxaadaraad lagu qaatay socotayna muddo saddex maalmood ah ayuu maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe u soo xiray ganacsatada ragga ah ee ku dhaqan deegaanka arabow ee duleedka degmada bu'aale dowradan oo shicaarkeedu ahaa kun caaliman oo mutacaliman ayaa ciwaanadii lagu qaatay waxaa ka mid ahaa towxiidka fadliga barashada cilmiga iyo xalaal miiradnimada oo ay sii dheereed muxaadaraad kala duwan oo si gaara u khuseeya ganacsadaha muslimka ah iyo waxa looga baahan yahay markii ay dowradu soo dhammaatay ayay qaar ka mid ah ganacsatada deegaanka arabow la hadleen idaacadda islaamiga andulus
magaceyga waxaa la yidhahdaa maga magacaasi meesha laraa cabdullaahi daahir maxamed oo kalera meebuu rogoogaa magaalada arabow dowro oo saddex maalmood mundareerki oo manaa dowrada tay oo kalera sicaarta ganacsatada ahaankan oo ganacsatada loogu heysay dowrada sicaar kun caaliman ow mutacaliman oo kalera sicaarteen manaa dowrada dowradan wax badan aan ka faa'iidnay dowladan oo kale maamulka islaamiga waxaan codsanaynaa in mar walbana loo soo celceliyo in loo soo celceliyo wax badan aan ka faa'iidnay maadaama anaga aan nahay afkii reer gana- reer arabow oo ganacsatada afkeeda aan ku hadlaayo dowlada marka aragtid in badan hasaranunka nagnaga maamulka islaamiga meesha codsana in dowlada oo kale mar walba saranunnaga
dowra nunqobdi sibir dareerkasi dowlada adtayna macnaa walyeelo badan yan oo kala duwan yan oo ka qaadane macnaa fadlu cilmi iyonayso na ka qaadanaya altawxiid na kale ka qaadanaya macnaha alzuhdu walwarac sida aten eid baan ka faa-ine boqol kiiba boqol maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale ayaa toddobaadyadii ugu dambeeyey waday olole dacwi ah taas oo bulshada noocyadeeda kala duwan dowraad loogu qabanayo si sare loogu qaado wacyiga bulshada xilli dadkuna ay codsanayaan in dowraadka noocan oo kale ah loogu soo celceliyo aad buu mahadsan walaalkeen bukhaari oo kaasi ahaa iska horimaad sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac ayaa maliishaad ka wada tirsan riddada ku dhex maray degmada bardaale ee wilaayada baay faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen cabdulqani maxamed iska horimaadkan oo u dhexeeyey maleeshiyaad ka wada tirsan maamulka shahadalla dirirka ah ee isku magacaabay koonfur galbeed ayaa ka dhacay degmada bardaale oo ka mid ah goobaha cadowga allaha duulaanka kaga sugan yahay wilaayada baay dagaalka oo socday muddo saacado xiriir ah ayay maleeshiyaadka isku adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan iyadoona labada dhinac ee dirirtu dhex martay ay soo kala gaareen khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac sida ay xaqiijiyeen dad goobjoogayaal ah dagaalka oo lagu soo qaaday maleeshiyaad daacad u ah murtad lafta gareen ayaa dhaliyey dhimashada saraakiil iyo askar murtadiin ah saraakiisha dagaalkaasi ku dhintay waxaa ka mid ah caliyow borow oo ahaa taliyaha maleeshiyaadka booliiska ah ee degmada bardaale wararka ayaa intaasi ku daraya inay sidoo kale ku dhaawacmeen labo askari oo murtadiin ah iyadoona ilo xog ogaal ah ay xaqiijiyeen in khasaaraha uu intaasi ka badan yahay khilaafka u dhexeeya maleeshiyaadka murtadiinta ee ku sugan degmada bardaale ayaa sii xoogaystay kadib markii dhowr jeer ay ku dagaalameen degmadaasi waxaana weli halkaasi ka taagan dhaqdhaqaaqyo hubaysan oo iska soo horjeeda dagaallo uu dhiig badan ku daatay oo u dhexeeya maleeshiyaadka riddada ayaa marar badan ka dhacay goobaha ay duulaanka kaga sugan yihiin dalka soomaaliya kuwaas oo ay ku waayeen saraakiil iyo askar fara badan oo muhiim u ahaa aad buu mahadsan walaalkan cabdilqani kaasi ahaa warkii subxnimo idinkaga imaanaya idaacadda andalus waa naga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu